barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasaa waana saddexda bisha abril sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah boosaaso oo lagu qabtay kulan lagaga hadlayey sidii ay dhallinyarada qayb uga noqon lahaayeen maamulka degmada iyo dhallinyarada isxilqaamayaasha ah oo jaamacadaha dhigta iyo kuwa horey uga qalinjebiyeyba run ahaantii waxaan malaynayaa waa fikir horey loogu baahnaa maantana waxaan leeyahay xilligeedii buu ku soo aaday waa mahadsantihiin si boqolkiiba boqola waxayna u baahan tahay magaalada boosaaso si magaalada ee loo hormariyo in ay noqoto mid aynu ka wada shaqayno aqoon-yahaniinta waxgaradka odayaasha
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan dhallinyaro ka shaqeeya dalxiiska oo dalka jabuuti ku sugan oo ka warramaya sida ay u wadaan howlahaasi dalxiiska iyo weliba qaabka ay u caawiso amaba doorka ay ka qaadato teknolojiyadda casriga ah inta barnaamijka uu socdana waxaan ka marnayn oo aan idin haynaa dhinaca heesaha
niyadiya qalbigiiyo bukaada adigu soo noolaysayo noolaysayo waxa waxa dumar facaya nabaadiinaanidhe waxa noloshaydaho noloshaydaho furaha noloshayda ho waa codka fanaanka guuleedsinba dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno ayaad heestaa iyo weliba heese kalebaad ka bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaarahaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida shiinaha ayaa boqolkiiba shan iyo labaatan kordhiya adeega laga qaado alaabta maraykanka ka imanaysa agabkan oo ay ka mid yihiin hilibka khudaarta iyo weliba badeecado kale ayaa qiimahooduna ay noqonaysaa saddex bilyan oo dollar taariifadan oo si dhaqsaa u dhaqan gashay labadii bishan abril ayaa uu maalintii axaddii shaaciyey wasiirka maaliyadda ee shiinuhu isagoo sheegay in dalkiisa uu tallaabadan kaga jawaabaya tacriifadu maraykanku ku kordhiyey birta taasi oo iyaduna dhaqan gashay saddexi labaatankii bishii aynu soo dhaafnaya march xiisadan dhanka tacriifadda ayaa imanaysa kadib hirdan dhanka ganacsiga oo ka dhexeeya labada wadan dadka arrimaha dhaqaalaha la socda ayaa sheegay in saameyn deg deg ah ay arrintani yeelanayso islamarkaana ay xadidan tahay saameyntaasi balse dadkaasi ay waxay sheegayaan in dadka wax maalgashada ay ka cabsi qabaan dagaalkan dhanka ganacsiga ee u dhexeeya labadan dal inuu hoos u dhigo ganacsigii dunida islamarkaana u dhaawaco kobocii ay dunidu samaynaysay dowladda mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha waddankaasi u dhegsan ee kuwa ka imanaya dalalka bartamaha amerika kuwaasoo dhowaantan walaac la soo darsay kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu twitterku ku qoray in loo baahan yahay inay xoojiyaan ammaanka xuduudda maraykanka gaar ahaan dadka kasoo galaya dhinaca xuduuddana ay adkeyn doonaan war ay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka mexico ayay ku sheegeen inay kooxdan dadka qaxootiyada ay ka kala imaanaya guatemala honduras iyo el salvador ay sameeyeen safaro la mida kuwii kale ee qaxootiyada waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin xaquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah ee wadamadooda
duur waxaana wanaagsan dhammaantiin mar kale ayaan dhegaystayaal leenahay halka warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana boosaaso magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii dhallinyarada waxbaratay ay uga mid noqon lahaayeen maamulka degmadaasi kulankan oo loo bixiyey talawadaaga ayay wada qaateen dhallinyarada iyo weliba maamulka degmadu waxaana qaar ka mid a dhallinyaradii kulankaasi ka hadashay ay ballan qaadeen inay dhankooda maamulka la shaqayn doonaan kulankan ayaa kusoo beegmaya xili lagu wado in dhowaan boosaaso ay ka qabsanto doorashada maamulka degmadu wariyaha v o eda yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray kulankan oo loogu magacdaray talawadaag ayaa dhallinyarada wax ka baratay jaamacadaha magaalada boosaaso iyo maamulkooda waxay la qaateen duqa kumeelgaarka degmada boosaaso ujeeddada kulankan talawadaag ayaa ahaa sidii magaalada boosaaso ay u yeelan lahayd qof hogaaminta bulshada ku fiican iyadoo duqa degmada boosaaso aan weli la dooran ayaa haddana dhallinyarada waxbaratay loogu baaqay inay ka mid noqdaan dadka laga rabo inay degmada boosaaso hogaamiyaan gudoomiyaasha jaamacadaha boosaaso iyo weliba qaar ka mid ah dhallinyarada jaamacadaha dhigtay iyo weliba kuwa dhammeeyey ee aqoon-yahanada ah ayaa loogu baaqay inay aqoontooda bulshada ku hogaamiyaan halka qaar ka mid a dhallinyarada ay sheegayaan inay diyaar u yihiin in aqoontooda ay uga faa'iideeyaan boosaaso waddankan qof kale ma leh waxaa lagaa rabaa inaad ammaankiisa ka shaqayso inaad horumarintiisa ka shaqayso inaad aqoontiisa ka faa'iidaysato qofka wax taraya waddankan waxaa weeye adinka iyo intii lagu daray ee aqoonta u ehelka ah wey qof aan ehel u ahayn aqoonta waddanka waxba tari maayo horumar u keeni maayo balse u eeg qofka dhibta geysta wuxuu u badan yahay qof aan aqoon lahayn buu u badan yahay qof aan aqoon waxayna ku dhammaataa aqoon lagu fulinayo waajibaadka iyo xuquuqda aad leedahay oo la xuso oo loo qaybso siday u kala yihiin loogu talagalo hebeloo qof iska kan isan noqon yaa loo keenay waxaa loo keenaya qof hob- hebelka hoba gaban kara qof caafimaadka yaqaan ha noqdo qof eh, teknolojiyada yaqaan ha noqdo qof siyaasadda caalamka yaqaan ha noqdo qof falsafadda yaqaan ha noqdo qof ahludiina yaqaan ha noqdo qof dhaqanka soomaaliya ha noqdo kow iyo soddonkan usan noqon wax layska soo qaato kuwaas oo odayaasha labadoonada taa mataqaanaa looga baahnaan doono hadduu ilaahay idmo waayo markii laysu yimaado wax kastoo la xuso waxa weeye waxbaa ka soo baxaya waxyaabaha muhiimka ah qofka xildhibaanka noqonaya golaha deegaanka ku biiraya noqonaya ay magaalada u baahan tahay waa in la helaa golo deegaan oo aqoon-yahan ah oo runtii magaalada taaban kara waxya- waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay aqoontiisa magaalada ugu faa'iideyn kara een, baahiyooyinka magaalada ay qabto ina- inuu ka faa'iidaysto kawaadirta dhallinyarada ah annaguna diyaar baan u ahay aniga gaar ahaan sharcigaan bartay waxaan diyaar u ahay dowladda hoose inaan si bilaasha ugula shaqeeya wax kastoo ku aadan xeerdejinta insha allah hadduu ilaahay idmo cabdisalaan bashiir cabdisalaan duqa kumeelgaarka degmada boosaaso ayaa u ballanqaaday dhallinyarada aqoon-yahanada ah in laga faa'iidaysan doono aqoontooda wuxuuna u mahad celiyey dhallinyarada waxbartay iyo dhallinyarada isxilqaamayaasha ah oo jaamacadaha dhigta iyo kuwa horey uga qalinjebiyeba Eh, run ahaantii waxaan u malaynayaa waa fikir horey loogu baahnaa maantana waxaan leeyahay xilligeediibuu ku soo aaday waa mahadsantihiin eh, si boqolkiiba boqola waxayna u baahan tahay magaalada boosaaso si magaalada ee loo hormariyo in ay noqoto mid aynu ka wada shaqayno een, aqoon-yahaniinta waxgaradka odayaasha cid walba yacni ama haweenka hooyooyinka gabdhaha een, qof walba oo muwaadin oo reer boosaasoda inay noqoto mid uu ka shaqeeyo wanaaggeeda iyo horumarkeeda sidaa markii ciidanka lagu daro toban bay noqonayaan waxaan rajaynaynaa dadka aqoon-yahaniinta oo jaamacadaha dhameeyey oo haatan aan shaqo u kalihin inaanu subaxdii u qoondayno in agaasin walba in ilaa shan voluntaria inaanu helno si aqoontooda waxbarasho aan uga faa'iidaysanno magaaladuna ay uga faa'iidaysato een, ilaa intuu qofku shaqo ka helayo taasna waxa weeye waxaa- waxay ka mid tahay waxyaalaha noo qoondaysan aan isleenahay een, muddada soo socota ilaa inta xal loo heliyo magaalada shaqooyinkaas ka sii qabta Een, waxaa jirta runaantii ama maanta kulankeena kan uu hormuud u yahay ama maanta kulankeena kan uu hormuud u yahay sidii loo heli lahaa talooyin iyo tusaale wax ku ool ah kulankan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada boosaaso aad loo hadalhayo in golaha deegaanka degmada boosaaso intooda badan ay ka mid noqon doonaan dhallinyarada waxbartay waana kulankii ugu horreeyey ee noociisa oo lagu qabto magaalada boosaaso uuna dhexeeya aqoon-yahanada iyo weliba maamulka degmada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna dhegaysanaysaan boqolaal qof ayaa sanad kasta dalxiis ku taga goobo badan oo ku yaalla qaaradda afrika waxaana dalalkaasi ay dalxiisayaashu tagaan ka mid ah waddanka jabuuti oo ay sanad kasta tagaan dalxiisayaal ka kala yimaada dalalka eh, maraykanka yurub iyo asia waa qaaradaha maraykanka yurub iyo asia waxaana inta badan shaqo eh, ka hela dhalinyarada dalalkaasi ku dhaqan kuwaasoo adeegyo kala duwan u fidiya dadka dalxiiska uga yimaada dalalka kale ee ay ka yimaadeen kuwaas oo markaasi kusoo dhawaada kuwaas kuwaasoo waxaan iraada dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan qaybtii labaad ee waraysi wariyaha v o a jabuuti sagal siciid farax ay la yeelatay maxamed maxamuud wacays iyo axmed shariif oo ah dhalinyaro leh shirkad dalxiis waxaana qaybtan kaga waramayaan siyaabaha ay dalxiisayaasha ugu adeegaan iyo qaybta ay teknolojiyadda casriga ahi ay ka qaadato shaqada ay qabtaan
marka amniga horta maasha allah jabuuti waa aad aad bay u wanaagsan tahay markaas badanka markay arkaan ah, dumarka sarifleyda mad aragtay dumarka sarifleyda dariiqa fadhiya markay arkaan dumarkaas dollar bay wataan euro bay wataan lacago badan bay wataan dumarkaas markay arkaan oo askari eegeen cidbe eegeen markaas ay indhooga markay ah, jabuuti markay dalxiiska imaadaan ah, dadka dadka dariiqa ay ku ay ku arkaan si wanaagsan bay ula hadli karaan iyagana si waas- si wanaagsan bay ugu jawaabaan marka jabuuti markay imaadaan badanka waxba lama weydiiyo waa la yaabaan waxay dhahaan dadkani waaba dad dharagsan bayba dhahaanba aan waxba na weydiineyn waxaan ka imanay meel lagu hoos cararayo sida de- ah, wadamada kale afrikadan oo kale oo khasab khasab taswiir intay na taswiira ka yiraahdaan markay taswiiraana ay hadday doonaan lacag ay ka qaadaan ah, konton dollar iyo boqol dollar xagan waxaa dhacda jabuuti dadkii hadday doonaan maba rabaanba taswiirtaba Ah, marka ah, facebook pagena waan leenahay nomadic tours jabuuti iyadana oo at facebook dot com markaas ah, labadaba ah, weliba siiba facebooka maalin kasta deli baan u gelinaa dadkii maalintiina raaca sawiradoodan gelinaa ayakuna way naga codsadaan inaan gelino sawirka maad garatay markaas ah, sawiradana waxay ku fiican tahay dadka kale xataa dad kale waxaa s- yaa soo gali karaa in, ah, in website-ka amba facebooka oon adigu waxba kaa garanayn oo cidba u sheegin ayaa dhici karta dadkaas sawiradaas ay kugu aaminayaanba ay kugu sii aaminayaan markay dadkaas arkaan ay isdhahayaan dee dadkanba way raaceen dadkana way wanaajiyeen adigana waa laguna wanaajinay markaas sidaabuu ah, ayaan ugu shaqeynaa website ee marka dadka idin yimaada qudhoodu dee commentigii fiicnaa way idinka bixiyaan ha ha ha maasha allah maasha allah lianna shaqada dhanbaaba aba shaqo ku shaqaynaysa ammaanada in qofkan ammaanadiisa la- la la ilaalinayaa ah, hadday daraawalkii tahay iyo hadday tahay ah, dhulkii dee madacmiyadii laga cunayo cuntada iyo dhulkii la seexanayaba hadday tahay waa dhul boqolkiiba boqol amnigeygu aada u fiican yahay markaas dadkan alaabtoodii baa loo eegayaa wax kama dhe- waxba kama halaabi karayso maad aragtay isagoo dee amba hotel meel kaga imido xataa hadduu kaga yimaadana waa loo keenaa marmar dib baa loogu keenaa in uh, waxaa dhacda inay qaar intay wadankii markay tagaan marka dambe kula soo hadlan ay dhahaan alaabtaaba naga halowda hoteelkii ku noqono hoteelkii usoo qaadno diyaha sheel baa loo saaraa marka waxyaabo saasaa dhaca ee dadkan amnigooga ayaa mar kasta ayaa ayaa muhiim ah markaas dee dadkii baadiyihii markii loo geeyana dee cidna wax kama xadayso wuxuu waa loo ilaalinayaa ah, boqolkiiba boqol baa lesa saaraya mas-uuliyaddooda shaqadiinu bilaa internet inay socon lahayd maydinla tahay may ma soconayso bilaa internet ma soconayso
qaraabkii dhanba wuxuu ku jira internet waa internetkaan ka qarabsanaaba badweyntiina
wallahi internetka marka dadku badanka dee facebook iyo chatting waxaan bay u galaan ma aragtay internetka waa laga faa'iidaysan karaa shaqo shaqo shaqo abuur baa la samayn karaa waxyaabaad ku iibin kartaa maad aragtay Ah, ha horta waxa weyn internetka wax badan baa ku jiraa dee ninkiis yidhaha faa'iido ka gaadh wuu ka gaari karayaa ninkiis yidhaha dee ku shaqayso wuu ku shaqaysan karayaa ee dee faa'iido ka raadinaya wuu ka helayaa online-ka badan dad badanaa jira oo soo gala waxaa kaloo jira like uh, sida lonely planet oo kale lonely planet uh, haddii aad account ka furatid xaggaas dad badan ayaa kugu soo xiranaya dadkaas iminka uh, maantoo kale dadkii kaa tegey lonely planet bay galayaan comment f- wanaagsan bay kaa bixinayaan lianna dadkii dalxiiskao dhan xaggaas iskugu imaadaan markaasi kuwii kale markay arkaan kuwii kale xataa iyakoo ku arkina ku aaminaya marmar waxaa dhacda iyakoo wadankooga jooga inay lacagtii kuu soo diraan oo account to account inay lacagtii kugu soo diraan baa dhacda like uh, si saddex bilood ka hor oo kale way kusoo diri karaan qaarkii dee leanna dadkan wadana waxay ka imanayaan uh, kala duwan qaarba wadan ha qaarba wadanadooda oo amni ziyaado ay yaheen maad aragtay
n sidee buu idiin caawiyey warbixintii ee lagu qoray lonely banality ee laga qoray jabuuti maasha allah waana caawisay ah, maalintii dhaweytay ay soo baxday may dheereen bishii dhaweytay ahayd marka waxaan aragnaa maalintii ay saa u qoreen lonely planet ay ay ku ammaaneen jabuuti ay dhaheen waxaan ku darnay tobanka wadan ee si fiican u ilaaliya amniga ah, dalxiiska maalintii ka bacdi waa ha- xataa bil xataa kama xigto dadku waa soo bateen xoogaa waa soo yar bateen sidii hore waa yar dhaamaan ah, markaas dee waa maasha allah
ee ka waran n warbaahintoo kale kaalinta ay ku leedahay inay inay buunbuuniso wadankeeda oo kale ama kan waa run Ah, iyakana waxaa fiicnayd in ay dadkan dalxiiska ka shaqeyn inay garab istaagaan ay ah, ah, iyaka laftigooga inay u tagaan ay wareystaan ay marmar ay ay ku daraan dad ah, dhulkaasoo dhan la soo arka ay ku daraan ay la shaqeeyaan lianna shaqadan la sameynaya waa shaqo wadaninimo maaha shaqo ah, anagu shaksi ahaan waan ka faa'iidaysanaa laakiin dhinacna waa shaqo wadaninimo galaysa weeye bilicdiisii quruxdiisii wadankii baad faaninaysaa oo oo dee intii uu ilaahay ku siiyey waana waajib in waddankaagad aad jeclaatid aad faanaysid lianna waa meeshaad ku dhalatay meeshii hooyaday aabbahay ay ku dhasheen iyakuna waa inay naiskeen ay ay ogaadaan dadkii ka shaqeynaya dalxiis
kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed maxamuud waxays iyo axmed shariif oo ah laba wiil oo dhallinyara oo leh shirkad dalxiisayaasha soo dhoweysa oo ku tala dalka jabuuti waxaana ay u waramayeen wariyaha v o a sagal siciid faarax dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duurnimo ee v o a markan waxaad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha
munahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka gashii nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqade munahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashii nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqade niyadiyo qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho niyadiyo qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo waxa waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho waxa ifacaashaqu hanuurado hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuurado hanaax sidii dhallaanka waxa ifacaashaqu hanuurado hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuurado hanaax sidii dhallaanka munahay nolosheedii ina qeyroobiida ahay ilaanteed lama nasta hadday na leeyahay cadceeduna leeyahay nuurkii dunida hayfyahay munahay nolosheedii ina qeyroobiida ahay ilaanteed lama nasta hadday na leeyahay waa tahay naftayda naafowde hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole furaha noloshaydaho noloshaydaho naf waa tahay naftayda naafowde hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole waxa noloshaydaho noloshaydaho waxa ifacaashaqu hanuurodo hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuurodo hanaax sidii dhallaanka
ha ifaca shaqu ha nuuru ha naaxo sidii dhallaanka waa codka fanaanka guuladsinba dhegaystayaal iyo weliba heastiisii munaax waxaad ku dhegaysanayseen idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha igula sugan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la ciyaari doonaa kulmo ka tirsan champions leaguega maanta iyo berito sidoo kale kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan gaar ahaan kuwii baaqday ayaa la dheeli doonaa horafanalaha kooxuhu waxay isku arki doonaan kulanka ugu soo horreeya ee beri maanta dhici doonaan idhaahde waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta yuventus ayaa gegadeeda waxa ay ku mardigelin doontaa naadiga real madrid labadan koox waxaa la xasuustaa in muddo ciyaarahan champions leaga ay marar hore u soo ciyaareen sidoo kalena champions leaga real madrid ay ku guulaystay naadiga yuventus ay si sahaala ku martay labada kooxoodba midba midka kale waxay doonaysaa in dhinaca kale kooxda kale ay u dhigto si ay hore ugu sii gudubto qaybta kale ee xigta ee samifinalaha ciyaaraha sevilla ayaa sidoo kale la ciyaari doonta naadiga bayern munikh britoole laba kulan kale ayaa dhici doona waxaana kulamada maalinta brito dhici doona ka mid a naadiga barcelona ee gegadeeda kamnu waxa ay kula ciyaari doontaa naadiga rom kulanka kale xiisaha leh wuxuu yahay naadiga liverpool ee dalka ingiriiska ayaa la dheeli doontaa naadiga manchester city labadan kooxood ayaa waxaa ka dhexeeya xifaaltan adag oo dhinaca kubadda cagta ah gaar ahaan marka la fiiriyo horyaalka dalka ingiriiska oo ay wada ciyaarayaan hadda manchester city oo horyaalka hogaaminaysa ayaa hal mar keliya laga badiyay horyaalka tan iyo inta uu bilowday waxaana guuldaradaasi ay qabto ay tahay mid ay kaga timid kooxda liverpool oo markay wada dheeleen ay ciyaartaasi toddoba gool iyo toddoba gool la iska dhaliyo oo saddex gool iyo afar ay naadiga kubadda cagta liverpool ku awoodnaatay waxaa la isweydiin doonaa sida kulankan uu noqon doono marka labadan kooxood mar kale ay fooda isdaraan horyaalka dalka talyaaniga ayaa kulmo ka tirsan la ciyaari doonaa beri naadiga bonavento waxay la dheli doontaa naadiga halas verona halka kulanka xiisaha badan uu yahay naadiga ay si milan iyo inter milan naadiga kubadda cagta ay si milan ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga yuventus toddobaadkan halka naadiga inter oo guusheeda ku soo laabatay ay la ciyaari doonto naadiga ay si milan kievo verona iyo saswala ayaa dheeli doona torino iyo croton ayaa sidoo kale wada ballansan horyaalkaasi naadiga kubadda cagta yuventus ayaa hogaaminaysa oo hoggaanka sii dheeraysatay kadib markii sidoo kale toddobaadka naadiga napoli la qabtay mar kale yuventus soddon kulan oo ciyaartay waxay leedahay toddobaatan iyo siddeed dhibcood halka napolina ay iska leedahay toddobaatan iyo afar dhibcood rome ayaa saddexaad ah lixdan dhibcood ay iska leedahay interna waxay leedahay konton iyo siddeed dhibcood hal kulan ayaa baaqi u ah naadiga inter sidoo kale naadiga ac milan hal kulan ayaa isna baaqi u ah waana kulanka maalinta berita ay dheeli doonaan labada kooxood ayaa markaasi hardan adag ugu jira in ay ka mid noqdaan kooxaha koobka yurub ciyaari doona ama champions leaga ama yuruba league midkood halka naadiga inter ay goor horeba booska afraad sii xaqiiqsatay oo hadda marka la fiiriyo sida loo kala horeeyo ay hal dhibcood uun ay ka hooseyso ay ka sarayso naadiga lazio oo iyadu hal kulan markaasi dheer kulamada naadiga inter ay dheeshay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto waxaan idiin soo gudbin doonaa siday kooxuhu isku arkeen iyo natiijada kulamada kale ee dhici doona intuba waxaadna ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena kale ciyaaraha ee soo socda duu ilaa yidhaahdo xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha dhegeystayaal gabagabada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku soo dhownahay haatan aynu mar kale dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan heesta surbacaadka caashaqa iyo weliba codadka fanaaniinta yurub kenya iyo mursal muuse cumar
surbacaadka caashaqa ma ku saamaliisha saqda dhexe habeenkii miyaa lagu miyaa lagu salaamaa surbacaadka caashaqa ma ku saamaliisha saqda dhexe habeenkii miyaa lagu miyaa lagu salaamaa jiifka maad ka salaashaa xagga sare ma eegtaa surmigii adoo qaba adoo qaba surmigii adoo qaba jiifka maad ka salaashaa xagga sare ma eegtaa surmigii adoo qaba adoo qaba surmigii adoo qaba sanqadhaba ma weydaa samir samir samir taaglaaneed ma ku seexatame sanqadhaba ma weydaa samir samir samir taaglaaneed ma ku seexatame sahal maaha caashaqu been been lagu sasabay masaldhigay kashaadii masaldhigay kashaadii sahal maaha caashaqu been been lagu sasabay masaldhigay kashaadii masaldhigay kashaadii
heesaasi gunaanad waxay wahayd idaacaddeenii duhurnimo yurub genyo iyo mursal muuse ayaa ku luqaynaya shirwac iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tani kulan dambe nabadgelyo
ambasalowga caashaqa waan kuula simaanahay mana samir darnaanine weli waan weli waan ku sugaya ambasalowga caashaqa waan kuula simaanahay mana samir darnaanine weli waan weli waan ku sugaya lama helo sirtaydo cidna kuma su'aaline haduba waxaad ku sugan tahay sugan tahay hatufkula socdaanahay